mugood ayaa mud la yidhaahdaa waxaa markaa xadiidku ina tusinayaa rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim sida biyaha u marxin jiray haddii uu weysaysanaayo iyo haddii uu meedhanayaba oo uu isaga ilaalin jiray israafka iyo xadgudubka laakiin waxaa isweydiin leh marka masalada fiqi ahaan loo eego miyay tahay waysada noocana ama meedhashadani xad aan la dhaafi karin oo shan mud lagama badin kara miyaa biyaha lagu meedhanayo kuwa lagu weysaysanayana hal mud lagama badin kara miya waxaynu leenahay axaadiida rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim waxayna tusisay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam inuu intaasi ka yareeyey isla markaa uu kana badiyey oo caaisha radia allahu canha waxay tihi sida muslim warinaayo kaanat taktasilu hiya wاnnabiyu min inaa'in waaxidi huwa alfarq qaala ibnu cuyeyna washaafici wagayruhuma huwa halaaثatu asc hal weel oo qura ayaa rasuulka iyo caaisha radia allahu canha biyo ku jira ay ku meedhan jireen oo alfarqu la yidhaahdo weelkaasina waxa uu qaadayey saddex saac ayuu qaadayey markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee hal saac inuu ka badsado haddii loo qaybiyo isaga iyo caaisha ugu yaraan saac iyo laba mud inuu ku maydhay ayay noqonaysaa uu ka badiyey wa kadalika waxaa muslim warinaya min xadiidi caaisha kaana yaktasilu min inaa'in yasicu halaaثata amdaadin wuxuu rasuulku ku meydhan jiray biyo ku jira weel qaado saddex mud markaana inta xadiidkan lagu sheegay inuu ka yeereeyey ayay noqonaysaa waxaana yidhahdeen ahlucilmigu sida imaamu shaafici iyo axmed iyo xadiidkan macnihiisu maa xadidis la xadidaayo biyaha la isticmaalayo oo maa macneheedu inaan inta xadiidkan lagu sheego oo shan muda aan laga badin karin ama inaan aan laga yarayn karin hal saac bal waxa weeyaan dee riwaayaadka kala duwan marka la eego waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay in weysadana hal mud laga badiyo meedhashada lafteedana shan mud laga badiyo iyo in laga yareeyo intuba waa jaa-is weyi waxaana ay ku xidhan tahay calaa qadri alxaaja ayay ku xidhan tahay qofku isagoo israafkana iska ilaalinaya marba baahidiisu inta ay tahay ee ku filan ayuunbuu isticmaalaya laakiin culimada badankoodu waxay yidhaahdeen waxaa lagu qaadayaa marka xadiidkan sida mustaxabka dee rasuulka weysadiisa iyo meedhashadiisu u badnayd inay ahayd sidan uu sheegay anas bnu malik radia allahu canh marka intaa in lagu gaabsado ayaa fiican qofka khilqadiisa ama abuurkiisu yahay muctadil oo qof markaa dee aada u jismi weyn oo kale aan ahayn ilaa xaaja inay keensato mooyaane intan in lagu gaabsado xadiidka lagu sheegay ayaa aada u fiican bay yidhaahdeen walihaadaba bukhaari uri wakariha ahlu lcilmi alisraafa fiih waan yujaawizu ficla nabiyi sala allahu alayhi wasalam fii awali lwuduuba inagu soo maray hadalkaas ahlucilmigu waxay karaahiyeysteen in israaf lagu sameeyo weysada iyo in la dhaafiyo ficilkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka in aan mud laga badin ayaa sida afdalkaa ee axsankaa haddii aanay markaa xaaja iyo baahi keensan in mud laga badiyo baabu lmasxi masixitaankiib uu baabya cala alkhufeyni labada kuf dushooda la masaxo almasxu cala alkhufeyn waa xukum ku sugnaaday biaxaadiid almutawaatira axaadiidta markaa mutawaatirka ee asaaniidda aadka u faraha badan leh lagaga soo wariyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen dee daahiru lqur'aan baabayna tusinaayaba oo qiraa'at ljar sidii aanu sheegnay waa arjulikum waxa ay ku xambaareen marka kuf qofku uu xidhan yahay iyo wax lamida sida sharabaadkii oo kale inuu lugihiisa waxa weeyaan uu masaxo qaala xadaثana asbq ibn اlfrج almisri can ibni wahbi qala xadaثanii mr camru asbq ibn اlfrج wa abu cabdillaahi aلhiqa almisri kana faqihan waxaana imaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala ugu bilaabay axaadiidta ka waramaysa almasx cala alkhufeyn xadiidkan asbaq uu ka warinaayo hadal aada u qiimo badan buu yihi asbaq ibnu lfaraj isagoo ku tirsan culimada maalikiyada oo imaamu malik raximah llahu tacaala ayaa waxaa laga soo naqliyey qowl markaa odhanaya in almasx cala lkhufeyn aanu ogolayn inkastoo riwaayaadka saxiixa dee muwaa o keyri ku qoran ay tilmaamayaan inuu imaam malik qabay raximah llahu tacaala almasx cala lkhufeyn inuu yahay mashruuc marka wuxuu yihi asbaq ibnu lfaraj almasxu can inabiyi وعن أكابر أصحاaبه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على khلاaفه مسxiga la masxo khufeynka rasuulka iyo صaxaabadiisii waaweynaaba ka soo arooray iyadoo weliba sفر aan lahayn ee la negi yahay ayaa agtayada ka xoog badan hadalka imaamu malik uu yihi oo imaamu malik ku raaci mayno hadalka waxa weeyaan axaadiiثa iyo aahaarta laga soo wariyey saxaabada uu ku khilaafay walihada ba xadiidkiisa uu ku bilaabay bukhaari raximah llah baabkan qala xadathanii camru qala xadathanii abunadr can abi salma bn cabdiraxman can cabdillaahi bni cumar can sacd bni abi waqaasi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam waxaa xadiidka ku jira laba taabici oo mid waliba ka kale uu ka warinaayo iyo laba saxaabi oo mid waliba ka kale ka warinayo annahu masaxa wuxuu masaxay rasuulku cala alkhufeyni labada kuf dushooda wa ana cabdallaahi bna cumara ayaa sa'ala weydiiyey cumara cumar buu weydiiyey can dalika arrinkaa oo faqaala wuxuu yihi cumar nacam haa waa masaxay rasuulku cala alkhufeyn idaa xadathaka hadduu ku waramo sacdun can inabiyi sala allahu alayhi wasalam uu kaaga waramo falaa tas'al canhu arrinkaa ha weydiinin hayrahu qof aan isaga ahayn ha weydiinin waxaa marka hadalkanina uu ku yimi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu ayaa waxaa markaa uu u tegey saxaabigii sacad ibn abilwaqaas oo ciraaq jooga oo khufkiisa masaxaya kadib waxa weeyaan waa ku inkiraa arrinta noocaasiya waxay ixtimaashaa almasxu cala alkhufeyn ba inaanu markaa ogeyn cabdillaahi bni cumar amaba se marka la negi yahay ee dee safar aan la ahayn inuu qabay khufka inaan la masixin marka waxa uu ku yidhi saxaabiga sacad ibn abi waqaas sal abaaka aabbaha weydii aabbaha cumar markaasaa cumar uu weydiiyey cabdullaahi cumarna wuxuu uhi kunaa wanaxnu maca nabiyina namsaxu calaa khifaafina laa naraa bidalika ba'san annagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soconna ayaanu khufafkayaga masaxaynayo arrinkaana wax dhiba umaanaan arkahayn wa qaala muusa ibnu cuqba wuxuu yidhi akhbaranii abu nadr ana abaa salama akhbarahu ana sacdan faqaala cumaru wuxuu yihi licabdillaahi naxwahu naxwa hada alkalaam almasxu cala alkhufeyn markaa sida aynu sheegnay waa xukun mutawaatira ay iskuna waafaqeen ahlu sunna inuu yahay mid mashruuca saxaabada qaarkood baa markaa laga soo naqliyey hadallo tilmaamaya inay inkireen in khufka la masaxo kuwaana aimadu waxay tilmaameen inay udhexeeyaan kuwaanu hadalkaasi ka sugnaan iyo kuwo ka noqday markii xadiidku uu gaadhay oo ibn lmundir wuxuu yihi fi kitaabihi alawsat ibn mubaarak isagoo ka warinayay laysa fi lmasxi cala alkhufeyni can asaxaabati ikhtilaaf khufeynka in la masaxo saxaabada khilaaf ka sugnaaday ma jiro oo ay isku khilaafeen lianna kula man ruwiya canhu minhum inkaaruh faqad ruwiya canhu ihbaatuhu saxaabi kasta oo markii hore laga soo wariyey inuu diiday markii dambe waxaa laga soo wariyey inuu ogolaaday ibn cabdilbarna wuxuu yihi imaamka la idhaha raximah اllahu taعaalى waruwiya can الnabiyi almasxu calى اlkhufeyn warawa can الnabiyi almasxu calى اlkhufeyn naxwu arbaciina min الصaxaabة waاstafaada watawatara waatat bihi alfirq ila ana bacdahm zacma anahu kana qabla nuzuli اlmaa'ida wahadihi dacwa la wujuda laha wala macna ilaa afartan saxaabi baa rasuulka ka soo wariyay almasxu cala alkhufeyn xataa ay ku jiraan alkhulafaa larbaca waana xukun markaa mutawaatir oo dee asaaniid badan rasuulka lagaga soo wariyey laakiin dadka qaarkood baa waxay dhaha almasxu cala alkhufeyn wuxuu ahaa intii aan aanay soo degin suurat lmaa'ida oo waa la nasakhayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fagsiluu wujuhakum waaydiyakum aayaddaasaa nasakhaday bay yidhahdeen taasina waa sheegasha buu yidhi aan jiritaan iyo macno toona aan lahayn waxaana u daliila in almasxu cala alkhufeyn uu ka dambeeyey aayaddaasi oo mashruucuu yahay xadiidka jariir ibn cabdillaahi albajali tawada'a wamasaxa calaa khufey faqiila tafcalu haada intuu weysaystay baa khufkiisa u masaxay markii arrintaa la yidhi maxaad u samaynaysaana wuxuu yidhi nacam ra'aytu rasuula allahi baala uma tawada'a wamasaxa calaa khufey acmash ba wuxuu leeyahay ibraahim ibnu yaziid annakhaci wuxuu yihi kaana yucjibum hada alxadiid ahlulxadiidku xadiidkaa jariir aad bay u jeclaayeen ay ula dhici jireen lianna islaama jariirin kaana bacda nuzuuli lmaa'ida waayo jariir ibn cabdillaahi albajali wuxuu islaamay suuratu lmaa'ida markii ay soo degtay kadib waxaana riwaayadda abu daawuud ku cad in lagu yihi inamaa kaana dalika ay masxu nabiy cala alkhufeyn qabla nuzuuli lmaa'ida baa lagu yihi ha rasuulku intaanay maa'ida soo degin buu masixi jiray ba la yihi faqaala jariiru maa aslamtu ila bacda nuzuuli lmaa'ida waxaa lagaa yidhi buu ihi taa anigu maa'ida iyadoo soo degtay kadib baan islaamayba iyadoo maa'ida soo degtay kadib ayaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa khufeynka masaxaaya marka xukun kalo markaa dee haabita oo sugan oo aayaddaasi aanay nasakin oo muxkama inuu yahay ayaa uu tilmaamay jariir ibn cabdillaahi albajeli oo qofka aayaddaa daliishada waxaa la leeyahay calaadant aayaddaas intay soo degtay kadib ayaa almasx cala khufeyn rasuulka uu ka sugnaaday marka khufka la masaxayaana ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim shuruud bay u yeelaan ama u sheegaan laakiin sida saxiixa khufka dildilaacsan iyo khufka daldaloola labadaba waa la masixi karaa siduu yihi alimaam sufyaan raximah اllah imsax calayhi ma tacalaqat bihi rijlaak wahal kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ila mukharaqa masax buu yihi inta lugtaada uu qabanayo bimacnaa wax lagu socon kara dee uu yahay oo magacii khuf weli leh ansaar iyo muhaajiriin khufafkoodu kuwo dildilaacsan mooyaane wax kala miyay ahaayeen marka in khuf oo dhan la masixi karo ama ha daloolo ama ha dilaacsanaadee sharabaadkuna waa lamide waxaa u daliila asuna alqawliya walficiliya siduu leeyahy shekh lislaam ibnu taymiya raximah llah hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ficilkiisa ama sunada qawliga faqad aطlaqa الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam bijawaasi اlmasxi calى اlkuf min gayri tafriiq rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ummadiisa u sheegay kufka in la masixi karo isagoo markaa aan kala geyn oo laba xukum aan kala siin ka daldaloola ka dilaacsan iyo ka cusub haddii markaa laba xukum ay kala leeyihiin dee rasuulku xukunkaa mid sii daysan kama dhigeene waa sheegi lahaa ka la masaxayo iyo kaan la masaxayn hadday kala jiraan amaa sunada ficliga haddaynu eegnana rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba mar walba may haysan khuf cusub bal waxaynu garanaa ghaswatu dhat riqaac oo kale inay markaa dee markii khufki xataa uu ka dhamaaday kabadaayo ay mariyo lugahooda ku duuduubeen ama ay ku xidheen waa taa uu leeyahay imaamka hadalkiisa aynu akrinay wahal kaanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ila mukharaqa marka wuu ogaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada in badan oo kamida ama badankooduba kuf daloola ama dilaacsan inay xidhan yihiin haddii markaa kaa aan la masixi karin dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u sheegi lahaa axad min asaxaabana lagama soo naqlin inuu kufka la masaxaayo ku qayday ama sifo uga dhigay inaanu daloolin ama aanu waxa weeyaan dilaacsanaan oo axaadiistaasi waxay ka fahmeen jawaasu lmasxi cala alkhufeyni muطlaqa mukharaqatan kanat aw saliima ama mid dilaacsan ha noqoto ama mid waxa weeyaan bad qabta ha noqotee in la masixi karo ayaa saxaabadu ridwan ullahi calayhim ay ka fahmeen waxaa kaloo markaa xadiidka aynu ka fahmaynaa khufka xaggiisa sare in la masaxaayo saas ayaana axaadiida saxiixae ay tilmaantay ama axaadiida tilmaamaysa aclaahu wa asfalahu xaggiisa hoose xagga sareba in la masaxayo waa axaadiidan markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan oo waliba dacfigeedu shadiid uu yahay goorta markaa ama muddada loo ogol yahay qofku inuu masaxo axaadiida dambe insha allah marka aynu sharaxayno ayaynu tilmaami doonaa waxaa xadiidka laga qaadanayaa qabuulu khabari lwaxy qofka qura ee hiqada ah in warkiisa la aqbalayo dee axkaam lagu dhisaayo oo sacad bin abi waqaas hadduu xadiid kuu sheego rasuula kaaga sheego sidiisa ku qaado cid kale ha weydiin buu uhi cumar ibnu khadaab markaa cumar mararka qaarkood waxaa laga soo wariyey dadka qaarkood warkooda aqbalistiisa inuu ka istaagay laakiin taa maha macneedu khabarulwaaxid qofka qura warkiisa inaanu aqbali jirin in la lalabeeyo ama la saddexeeyo ee qof markaa si gaara uu uga shakiyo uu iska hubsanayey inay ahaayeen dadkaa warkooda uu ka istaagay ayaa lagu xambaaraya sida cumar ibnu khadaab sacad uu u weyneynayey ayaa laga qaadanayaa xadiidka ama aharkan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku isagoo caalim ah oo cilmi fara badan haya dee in cilmiga qaarki uu ka qarsoomi karo cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu waxa waa markaa saxaabi waliba qadiimu suxba saxaabinimadiisu ay horeysay oo weliba rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ka ag dhowaa o dee markuu yaraa xataa abihii soo raaci jiro hadi jaraal majaalista rasuulka fadhiyey haddana axaadiida tusinaysa almasx cala alkhufeyn baa ka qarsoontay marka qaacidada baailkee odhanaysa haddii masaladani ay jirto sheekh hebel maxay uga qarsoontay iska ilaali masalada mar haddii daliil loo helo ama sheekh hebel ha ka qarsoonto ama caalim hebel daliilka ayaa adiga ku xukuma inuu hebel waafaqay iyo inuu khilaafay hebelka waxaa dhici karta inaanu gaadhin waxaa dhici karta in waxa weeyaan daliil kale oo isagu is yidhi mala waa ka xoog badan yahay inuu inuu arkay ayaa dhici karta isagu cudurdaaro ayuu yeelan karaa laakiin adiga mar haddii daliil cad laguu sheegay de waxaa dushaadaa inaad qaadato siduu yihi imaamu shaafici raximah اllah laa yenbagii liaxadi istabanat lahu sunatu rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam an yatrukaha liqowli axad wuxuu yihi uma banaano qof sunadii rasuulku ay u caddaatay inuu sunada rasuulka uga tago qof hadalkii qala xadaana camr ibnu khalid alxarani qala xadaana leyt ibnu sacd can yaxya ibnu saciidi alansaari can sacd ibni ibrahim can naafic ibni jubayri can curwa ibn اlmugiira can abihi اlmugiira ibni shucba can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam anahu kharaja waa baxay rasuulku lixaajatihi buu u baxay suu usoo xaajo guto faاtabacahu waxaa rasuula ka daba tegay oo raacay almugiira biidaawatin buu la raacay weyso fiiha maaun biyo ay ku jiraan marka sida riwaayaadka xadiidku marka laysu geeye ay caddaynayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyahaasi kuma istinjoon oo mugiira radia allahu canhu wuxu uhi faاnطalaqa xataa tawaaraa canii faqadaa xaajatahu uma aqbala fatawada rasuulku waa tegey ilaa uu iga qarsoomay macnaa waa iga fogaaday xaajadiisii markuu soo gutay ayuu soo noqday iyadoo mugiirana weli weysadii sidii u hayo oo markaasuu ugu shushubay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weysaystay waxaa markaa taasi ay tusinaysaa in dhagax iyo wax lamida lagu istinjoon karo iyadoo biyo la hayo rasuulku xaaladan biyaha ma isticmaalin ee istijmaar ayuu sameeyey fasaba caleyhi waa ugu shubay mugiira xiina faraga markii rasuulku uu ka faaruqay min xaajatihi taana waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofka weysada in loogu kaalmeeyo in loo soo dhaamiyo loo soo diyaariya waa jaa-is min gayri karaaha in loogu shushubaano lafteeduna waa jaa-is oo waa bannaantao rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugnaatay walow qofku qof lixaad qababa ha noqdee in markaa dee loo maydho xubnihii iyada lafteedana inay bannaan tahay buu ku tegay bukhaari sa baabka hore aynu kusoo aragnay marka iyada waxaa la odhan karaa ama culimada badankoodu ay yidhaahdeen waa makruh maadaama dee daliil tilmaamaya aan lahaynin in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lugaha iyo dee gacmaha iyo loo maydhay isagoo weysaysanaya ilaahayna dee weysada uu kula khitaabay ama uu kula hadlay qofka laftiisa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum oo kala amray wejiga inuu maydho oo uu baashiro maydhistiisa de waa ka wejiga uu ku yaalo ilaa inay xaajo ama daruura keento mooyaane fatawada'a waa weysaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamasaxa waa masaxay cala alkhufeyn labadiisii kuf dushoodana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu masaxay xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka qofku uu xaajo gudanayo inuu dadka uu ka fogaado oo uu ka qarsoomo waxaa laga qaadanaya weysada in la joogteeyo oo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim waa weysaystay markaa dee salaad xaaladdaasi uu tukadayna lama sheegin saas ayaana xaaladda rasuulku ay u badnayd sidaynu arki doonno waxaa laga qaadanayna banaantay weysada cid in loo kaalmaysto si horeba aynu u sheegnay waxaa laga qaadanayaa in gacanta qofku marka uu istijmaaro dhagaxii wax la mida dee uu isticmaalo wixii gacantiisa markaa soo gaadhay ee wasakha dee inay waajib tahay inuu maydho sida riwaayaadka qaarkood ku soo arooray fakasalahumaa fa axsana guslahumaa oo waxaan gacanta gaadhay la mid maaha wixii meeshii uu ka soo baxay ku yaalay oo haddii dee markaad istijmaarta dhagax isticmaasha najaasadii gacantaada ay gaadho dhagax baan ku masaxayaa ama wax lamida dee kaa gudi mayso oo hore ayaynu u tilmaanay haddii najaasadu meel kale ay gaadho dee waajibkeedu inuu yahay in la maydho oo masixitaan aanu ku fillayn marka gacmaha waa in la maydho weyi haddii kaadi ama dee saxaro ay soo gaadho marka istijmaarka la samaynayo oo masixitaan iyaga kuma filla waxaan markaa biyo iyo wax lamid aan ahayna dee looma isticmaali karo bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam si raayaxadaa si fiican ugu suuliyey ciid ayuu isticmaalay taana waxaa laga qaadanaya qofku gacmihiisa inuu si fiican u nadiifiyo marka waxa weeyaan musqusha uu galo ama uu xaajo guto dabadeed caafimaadkiisa ayaana ku xidhan waxaa kaloo loo deliishaday haddii najaasadii ay meesheeda dhaafto qofkii xaajo gudanaya dee kaadidii ay ibta dhaafto ama saxaradii ay xalaqatu dubur dhaafto inuu xukunkeedu yahay dee in la maydho marka aan la masixi karin waxaa kaloo laga qaatay xadiidka inay bannaan tahay hargaha xayawaanaadka markaa dhintay gaaraan xoolihii la cunaayey ama ugaadhii in la isticmaali karo ay daahir yihiin marka la magdiyo dabadeed waayo biyahan uu mugiira u keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi inuu ka soo daray qarbad ay wadatay gabadh markaa kaafirada imraa caraabiya caf imraa caraabiya oo rasuulku uu ku uhi waxaad weydiisaa ma magdisay haraggaa mise may magdin markay tidhi ey wallaahi laqad dabaktuhaa waan magdiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ku weysaystay waxaa kale markaa uu rasuulku maalintaasi xidhnaa jubba ruumiya koor weyn oo reer ruum markaa ay sameeyeen marka libaaska iyo dharka xagga reer ruum ka yimaada ama xagga gaalada ka yimaadana asal waxaa inuu mubaax yahay isla markaana uu daahir yahay ilaa la ogaanayo in dee najaasa ay martay mooyaane waxaa kaloo markaa xadiidkani uu inoo tilmaamayaa jawaasu lmasxi cala alkhufeyn waana masalada bukhaari u keenay fatawada'a wamasaxa cala alkhufeyni fi safar wa fi lxadarna waa la masixi karaa haddii safar la yahay iyo haddii la negi yahayba halka la masaxayaana waa xagga sare sida aynu tilmaanay in buqca ama bar kasta oo qofka kamida qoyaanka la gaadhsiiyaana waajib maaha faraho qayuununbaa saa dusha looga marinaya asfal lkuf in la masaxo xadiid saxiixoo tilmaamayaana ma jiro qofka xaggiisa hoose marka mudda ayuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam muddadaasi oo ah qofka musaafirka in loo ogol yahay saddex maalmood iyo habeenadooda intaasi markay dhammaato waa inuu bixiyo oo lugihii u maydho qofka muqiimkana habeen iyo maalin in loo ogolyihi xadiidu cali wakayrihi ayaa taxdiidkaasi uu ku soo arooray haddii markaa qofku dee uu weyse jabo oo uu xaajo guto ama uu seexdo oo weysadii sida ay ku jabto dee bixin maayo masixitaankii halkunbuu kasii wadaya ilaa muddadu ay dhamaanayso laakiin haddii meedhasha ay ku waajibto waxaa waajiba markaa inuu bixiyo khufkii oo lugaha uu maydho waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin ana almasxa laa yujziu fi lgusl haddii qofka meedhasha ay ku waajibto almasx cala alkhufeyn dee ka gudi maayo kagama filla waa weysada uun meesha waxuu ka taraya marka culimadu waxay ka hadlaan goormay muddadaasi ka bilaabmaysaa marka uu xidho ma marka u horeysa ee weysadii uu ku gashaday ay ka jabto mise marka u horeysa masixitaanka uu bilaabo saddexdaba waa yidhahdeen ahlucilmu laakiin qowlka u xooga badan wuxuu yahy in la yidhaah muddadaa habeenka iyo maalinta ah qofka muqiimka loo ogolaya inuu masixo iyo muddadaa saddexa maalmood iyo habeenadooda musaafirka loo ogoli waxay ka bilaabmayaan cinda awali masxin marka u horeysa masixitaanka uu bilaabo oo hadduu tusaale ahaan salaadii subax isagoo weysadeedii qaba uu qof xidho oo aanu masixin ilaa salaadii maqrib mooyaane weysadii maqrib u weysayste mooyaane maqrib buu ka bilaabaya waktiga ee markaa uu xidhay ka bilaabi maayo sida saxiixa lianna shariica callaqat axkaama alkhufti bilmasx lana shareecada iyo axaadiis o dhan waxaynu ku arkaynaa in lagu calliqay ama lagu xidhay axkaamtii khufka masixitaanka lagu xidhay ana yamsax cala alkhufeyn masaxa calaa khufeyhi iyo axaadiisa waxa weeyaan lamida marka marka u horeysa masixitaanka uu ku bilaabo ayuu kow ka odhanaya muddadii loo ogola marka habeen iyo maalini kasoo wareegaan muqiimka waa ka dhamaatay waa inuu bixiyo uu maydho marka kadib ha doonaya gashado ama yo gasho musaafirkiina saddex maalmood iyo habeenadood marka ay kasoo wareegaan markaa masixitaanka uu ka bilaabay ayaa muddadii ay ka dhamaatay qala xadaana abu nucaym qala xadaana shayban huwa ibn cabdiraحman annaxwi an yaxya wa ibn abi kahiir an abi slma abu slma cabdlahi ibn cabdiraحman ibn cawf عan jacfar ibn camri ibn umaya admri ana abaahu abiba akbaruu waramay anahu ra'aa inuu arkay anabiya salى اllahu عalayh wasalam wayamsaxu masaxaya calى اlkufeyn labada kuf dushooda masaxaaya wataabacahu xarb ibnu shadaad waban can yaxya waxay mutaabiciyeen markaas shaybaan oo xadiidka ay kala wariyeen yaxya ibn abi kahiir qala xadaana cabdan cabdlahi bn cuثman abu cabdiraحman qala akbarana cabdاllahi wa ibn mubaarak cabdlahi ibn mubaarak qala akbarana alawsaaciyu can yaxya wa yaxya ibn abi kahiir can abi slma can jacfar ibn camri can abihi qala wuxu uhi raأytu waan arkay annabiya sala allahu alayh wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa cimaamatihi cimaamadiisa dusheeda iyo wa khufeyhi labada khuf dushood wa taabacahu macmarun macmar ayaa mutaabaceeyey awsaaci oo can yaxya kala wariye xadiidka sanad ahaan buu u mutaabaceeyey waxaan u jeedaa matni ahaan laakiin sanad ahaan waxbay ku kala duwan yihin oo ma sheegin macmar xadiidka kuma sheegin jacfar ibni camri can abi salma can camrin qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu alayhi wasalam macnaa matniguna waa kaa hora uun marka xadiidkana wuxuu tilmaamaya almasxu cala alkhufeyn inay tahay arrin markaa mashruuca sidaynu tilmaanayna waa mutawaatir ahlu sunnuhuna waxa ay ku sheegaan kutubta caqiidada ayay ku sheegaan almasxu cala alkhufeyn sababta ay kutubta caqiidada ugu sheegaana waxay tahay de almasx cala alkhufeyn waa sunna mutawaatira si aada u fara badan rasuulka looga soo wariyey oo waa min alxaadiid almutawaatira ilaa uu yihi xasan albasri can sabciin min asaxaaba ayaa rasuulka alayh salaatu wasalaam almasx cala alkhufeyn kasoo wariyey iyadoo sunadaasi sidaa sunno sugnaatay oo mutawaatira ayaa ahlulbidaca qaarkood ay diideen oo ay ku caanbaxeen diidmada sunnadan markaa sunnadaa si noo loo nooleeyo loo muujiyo oo ahlulbidaca diiday loo radiyo ayaa ahlucilmigu ay ugu dareen fii kutubi alcaqiida markaa masaa'il badan oo fiqiya oo kutubta caqiida lagu daro ayaa jirta sababta loogu darayana waxay tahay firaq ahlulbidaca ka mida baa ku caanbaxay sunnadaa diidmadeeda markaa firaqa ayaa la radinayaa masaa-isha fiqiga ee caqiidada kutubteeda lagu sheego waxaa in badan oo kamida sheega ibnu ibnu bata kitaabkiisa alibana suqra la ihahdo masail fiqiya oo kaiira jidda ayaa kitaabkiisa ku sheegay isagoo kitaab muctaqadah si ahlulbidaca markaasi khilaafay uu radiyo masalada kale xadiidkan uu soo kordhiyo waxa weeyaan masalada ku saabsan almasxu cala alcimaama in cimaamada waxa weeyaan la masaxo marka waxaa rasuulka caleyh salaatu wasalaam ka sugnaatay oo fii saxiixi muslim ku sugan in rasuulku uu masaxay fooda oo timaha intooda hore uu masaxay intii kale madaxa u harhsanaydna cimaamaddii markaa dushiisa saarayd oo masixitaankii uu ku dhamaystiray oo cimaamaddii uu masaxay xadiidkan imika aynu akrinayse isagu waa ilaaqay yamsaxu calaa cimaamatihi wa khufey oo madaxa wax ka mida inuu masaxay ee xadiidkan laguma sheegin walihaada ayaa khalafka ama dadkan dambe hortoodba selafkii oo ummadda qeybteedii hore ay isku khilaafeen masalada ku saabsan almasxu cala alcimaama cimaamada ma la masixi karaa oo qaarkood ay yidhaahdeen haddii madaxa wax ka mida la masaxo oo dee foodoo kale uu timihii masaxo ayuu masixi karaa markaa cimaamada inta hadhay uu dhamaystiri karaa waayo waxa yidhah ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi wamsaxuu biru'uusikum saasuu ilaahayna amray bay yidhahdeen qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen nacam xadiidkana maxaa lagaga jawaabaya xadiidkana dee xadiidkaa kala fasiraya bay yidhaahdeen o yamsaxu calaa cimaamati waxaa lagu qaadayaa intuu fooda masaxay ayuu intii kalena cimaamada markaa dul mariyey qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye cimaamad sideedaba lamaba masixi karaba oo axaadiitan markaa waa la awilaya maadaama fa ilaahay uu faral yeelay masxa ras lakin taa waa laga jawaabo waxa la yidhi ilahay markuu hi madaxa masaxa dee taa waxaa soo gudagelaysa in madaxa laftiisii la masaxo iyo in wax dul saaran la masaxo oo haddaad tidhahda masaxtu ra'sa fulanin hebel madaii madaxiisaan gacanta dul mariyey dee in gacantaada iyo madaxiisa aanay waxba kala xigin hadalkaasi ku tusin maayo marka wamsaxuu biru'uusikum sideedaba tusin mayso in madaxa laftiisa gacanta la taabsiiyo ama gacanta waxa ku jiraan ama madaxa waxa saaraadaane iyadoo xaayil ama shay kala teeda madaxa iyo gacanta u udhaxeeyo dee waa la masixi karaa oo dee luqa ahaan kelmaddaasi diidi maysa macnaha ah ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen cimaamada waa la masixi karaa iyadoo xataa wax madaxa ka mida aan la raacin qowlkaasina waxa uu ka sugnaaday kathiir min asaxaaba mar haddii xadiidka daahirkiisu uu tusinaayo inuu rasuulku cimaamadii masaxay saxaabadii rasuulka in badan oo kamidiina sidaasi ay ka fahmeen oo ay ku dhaqmeen waxaa xukunka raajixa ee xooga badani uu noqonaya in cimaamada markaa la masixi karo qolooyinka markaa diidan in la masaxo waxay yidhahdaan khufka loogama qiyaas qaadan karo oo dee khufka markaa bixintiisa iyo inuu qofku gashado ayaa laga yaaba shaqiyo dhibaata inuu kala kulmo lakiin cimaamadu iyadoo lamid maaho de waa sahlat nazc si fudud ayaa loo bixin karaa walihaadaba fuqahada qaarkood si ishkaalkaa meesha ay uga saaraan ayaa cimaamada masixitaankeeda ay shuruud u dhigaan ay ka mid tahay inay madaxa ku duubnaato inay tahay muxanaka oo halkaa ay soo marsan tahay cunaha manaa way adkaynayaan bahashi si ay khufka ula mid noqoto lakiin waxaasoo dhami wax daliila maaha madaxa ma ha ku duubnaato ama muxanaka ha noqoto ama daatu du'aaba ha noqoto mid dhilif yar xagga dambe kule ha noqoto ama yaanay noqone cimaamada waa la masixi karaa wamasaxa calaa cimaamatihi wa khufayhi saxaabada arrintaasi ka sugnaatay waxaa kamida cumar in shita famsax cala alcimaama wain shita fanzaha fanzicha haddaad doonaysidna masax bu haddaad doonaysidna dee ka ka saar madaxa oo dabeetana madaxa laftiisa masax ibnu abi shayba ayaa wariyey wa ibnu lmundir ibnu xazmna fi lmuxal kusoo saaray atarka waxaan ihi isnaaduhu fi gaayati sixa aada buu saxiix u yahay sanadkiisu caasim alaxwalla wuxu uhi ra'aytu anasan oo yamsaxu cala alkhufayni waalcimaama anasna waa masaxay ibn abi shayba ayaa wariyey waxaa kaloo masaxay abu umaama waxaa kaloo masxigu uu ka sugnaaday umu salama anaha kaanat tamsaxu cala alkhimaar khimaarkuna markaa waa waa masarki ama xijaabka yaro koobana ilaa madaxa ilaa luqunta gabadha u qarinaya marakaasina cimaamada ayuu la xukum yahayo dushiisa gabadhu waa masixi kartaa sidaa ay samaysay umu salama saxaabiyadda la yidhaahda saxaabo kalena waa ka sugnaaday oo xataa cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu uu ka mid yahay waana madhabka ay ku tegeen aimada axmed iyo isxaaq iyo oo ikhtiyaaru sheikh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala fii saxiixi muslimna waxaa ku sugan min xadiidi bilaal inuu yihi ra'aytu rasuula allahi masaxa cala alkhufayni waalkhimaar waxaan arkay rasuulka oo masaxay labada khuf iyo khimaarka khimaarkana dee halkan cimaamadii baa looga jeedaayo waa maa yukhamiru ra'sa waa waxa madaxa waxa weeyaan daboola ayaa looga jeeda marka cimaamadda waa la masixi karaa dumarkuna markaa masaradooda iyo dee khimaaradooda waa masixi karaanoo cimaamadda ayuu la xukumiyey baabun idaa adkala hadduu geliyo rijlayhi labadiisii lugood wahumaa iyagoo daahirataan labada lugoo daahira yacanaa ma masixi karaa khufkii arrintaasi shardi ma u tahay almasx al khufeyn in labada lugood marka hore ay tahaaro dhamaystiran ay qabeen shardi miyaa qofkan loo ogolaya inuu khufka masaxo ama sharabaadka inuu marka hore gashaday isagoo dahaaro dhamaystiran qaba qaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa zakariya can caamirin marka zakariya waa ibn abi zaa'ida caamirna waa ashacbi zakariya tadliis baa lagu yaqaanaa xadiidkana cancan ayuu ku wariyey oo marna ma ma tasriixin oo ma caddayn inuu shacbi uu ka maqlay laakiin imaamu axmed waxa uu soo saaray xadiidka isagoo min ariiqi yaxya alqaطaan can zakariya yaxya ibnu saciid alqaطaanna waxaa lagu yaqaanaa shuyuukhdiisa mudalisiinta ah xadiid ay maqleen oo uu hubo inay maqleen oo cidda ay ka warinayen ay ka maqleen mooyaane xadiid kaleba kama warin karin kama warin jirin hadi faa'ida xadiiثiya alqaطaan laa yaxmilu min xadiiثi shuyuukhihi اlmudalisiin ilaa ma kana masmuuca lahm can curwata ibn اlmugiira can abihi qaala kuntu waxana maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam fii safarin fahaweytu gacantaydii baan foorariyey lianzica si aan u siibo khufeyh labada kufe rasuulka aan rasuulka weysaysanu isoo dul istaagayo deetana waa ku foorarsaday si uu rasuulka calayh salaatu wasalaam kufka uga bixiyo taana waxaa laga qaatay markaa khidmat lcaalim in caalimka markaa loo khidmeeyo oo dee aalibkiisa iyo dadka kale ay ukhidmeeyaan iyagoo dee arrintaas iyagu raalli ku ah oo doortay maaha dee caalimku dadka inuu addoonsado u yidhaahdo waan idin kaaraya ama karaamaan idinku kala jeedinaya haddaad waxa weeyaan ii shaqayn weydaan waa caalim markaa bil ikhtiyaar si qofku uu doortay uu ugu khidmeynayo wey oo aan isagoon kana baqan ahayn isla markaanu kuna khasbin sidaa samaynaya faqaala wuxuuhi rasuulku dachumaa iska daa fa inii anigu adkhaltuhumaa waan geliyey manaa labadan lugood waan geliyey labadan kuf daahiratayn iyagaoo daahira labada lugood wamasaxa calayhimaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa masaxay marka ahlucilmigu waxay isku khilaafaan waxa daahirkee rasuulku uu sheegaya ma labada lugood baa daahir ahaa macanaa isagoo weyse qaba ayuu kufka gashaday miyaa mise waxaa daahir ahaa labada kuf wuxuu le labada kuf najaase may lahayne daahir bay ahaane iska daa walaa shaka dee inay shardi tahay labada kuf inay daahir ka ahaadaan najaaso oo laba kufoo markaa najaasa haddii de uu masaxo markaa kuma tukan karo marka ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen waa kufka waxa daahirkae rasuulku uu sheegaya walihaada shardi maaha qofku inuu weyse qabo marka uu kufka uu gashanayo isagoon weyse qabin hadduu gashado masixitaan waa ku bilaabi karaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waxa daahirkaha waa lugaha waana sida riwaayaad fara badan ay caddeeyeen in shayga rasuulku uu leeyahay daahiratayn inay yihiin labada lugood oo markaa xadiidka laga qaadanaya inay shardi tahay in qofku isagoo dahaaro dhamaystiran qaba uu kufka gashado markaa kadib uu masixitaan ku bilaabi karaa waxaa la isweydiin karaa dee kani waa ficilkii rasuulka une xaggee baa laga qaatay ishtiraadka waxaanu leenahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xukumkana masixitaanka uu kufka masaxaayey wuxuu ku sababeeyey inay luguhu marka hore iyagoo daahira kufkan ay galeen oo halkee laga qaatay markaa tacliilka dee inadaa laga qaadanaya fa inii maxaa yeelay sababta aanaan u bixinahayn waa maxay ee aan u masaxaya adkhaltuhumaa daahiratayn haddii xukumka markaa cilo ama sabab lagu xidhana dee sababtaa la-aanteed xukumkaasi inaanu ansax ahayn ayaa meesha laga faa'iideystay oo haddaanay markaa shardi u ahayn tahaarada labada lugood masixitaanka kufka haddaanay shardi u ahayn inuu marka hore gashado isagoo daahira dee sheegista halkan rasuulku sheegay dee xukumkan uu ku tacliiliyey ama ku sababeeyey dee faa'iide may yeelateen markaa sidaa raajixa ah labada lugood oo weliba labaduba ay weyse qabaan waa inuu marka hore kufka gashado ama sharabaadka intaa kadib ayuu masixitaan uu ku bilaabi karaa haddii xataa lugta midig intuu meedho kuf uu gashado ma samayn karo waxa weeyaan almasxu cala alkhufeyn waa labadaba intuu maydho oo kufka uu geliyo ayaa kadib uu samayn kara almasxu cala alkhufeyn waayo xukumka de waxaa lagu xidhay macanaa tasniyada ama labada daahiratayn iyadoo midkood ay daahirto weli ti kale aanay daahirayn hadduu xidho almasx cala alkhufeyn markaa looma ogolo labaduba iyagoo daahira waa inuu xidho weeye baabu man mid buu baab yahy lam yatawada aan ka weysaysan min laxmi shaati neefka adhigaa hilibkiisa oo ashaat luqada carbeed alunha min adani tadhadig ee idaha kamida baa la idhaahdaa waa lax weeye laakiin sharciga ashaat waxaa looga jeedaa neefka adhiga un baa looga jeeda ama riya ha noqdo ama ida ha noqdo noocu doonaya ha noqdo iyo wsawiiqi sawiiqi cidda aan ka weysaysan asawiiq waxa weeyaan heedda bahasha la idhaahdo oo la saloolay kadibna la tumay oo markaa dee biyo un lagu qoysto oo karin uma baahna taasaa sawiiq la idhaahdaa markaa dee boorashkay ku dhowda inkastoo ay ka yaro duwanto dee boorashku karin buu ubaahan yahy haddaad iska qoysato dee isaga cunistiisu inay xooga yaro adkaataa laga yaaba laakiin iyada halkii karinta waxaa u galay saloolkaa la saloolay shaciirtii oo sideeda ayaa markaa maqli la saaraya oo la saloolaya marka la saloolo kadib ayaa la tumaya marka ay budo noqoto ayaa biyo la yskaga qoysanaya la cunaya taas ayaa waxa weyaan sawiiq la odhan jiray wa akala waa cunay abu bakrin wa cumar wa cuhmaan radia allahu canhum falam yatawada-u may weysaysan oo kamay weysaysan cunitaanka markaa hilib de ay cuneen hilib adhi ay cuneen marka hilibka adhiga muxuua halkan si gaara ugu sheegay waa si waxyaabaha lamida xayawaanka lamida hilibkiisa iyo dee kuwa kaba yaryariba ay usoo galaan waxaana laga yaabaa inuu ishaarayo ama uu tilmaamayo hilibka geelo inaanu la xukum ahayn oo mu odhan waxa weeyaan min alaxmi hilib oo dhan min laxmi shaati buui oo hilibka geela sida saxiixa axaadiisu ay tusisay hilibka geelu weysada waa buriyaa laba xadiid oo saxiix oo xadiid mucaaradeeya oo u dhigma aanu jirin baana kusoo arooray xadiidu jaabir ibni samura iyo xadiidu lbaraa ibni caazib rasuulku amaruu ku bixiyey tawada-uu min luxuumi libil hilibka geela ka weysaysta amaa qisada hadee jeeraale soomaalidu ay sheegaan ee ay yidhaahdaan nin baa markaa neefi ka timiyo markaasuu rasuulu ka xishooday inuu idhaa hebelow soo weysayso markaasaa saxaabadii uu ku yihi hilib geel baynu cunaye soo weysaysta waa qiso aan sanad ahaan aanu ansixin matnigeedana nakaara ka muuqata foolxuma ka muuqata rasuulku calayhi salaatu wasalaam horta axkaamta sharcigaa dee kama aanu xishoon jirin dadka inuu u sheego kama xishoon jirin ta kale rasuulka wax sheegistiisu waxay ku dhisnayd bayaan iyo tawdiix dadka inuu u caddeeyo axkaamta sharciga dee hadalkana waxaa ka dhalanaysa talbiis oo maxay u qaadanayaan saxaabadu ila iyagu ma ogeyn ninkan ay wax ka yimaadeen in hilibka geela laga weysaysanayo marka hilibka geela iyadoo aanu sharciyeynayn in laga weysaysto ayuu haddana hilib geel ku sababeeyey waa arrin ka fog waxa weeyaan dacwat anabiy calayhi salaatu wasalaam iyo bayaanki iyo caddaynta ilaahi subxana watacaala uu la soo diray xadiid markaa mucaaradeeya xadiidkaa ma jiro culimada qaarkood baa waxay yidhahdaan tawada-u min luxuumi libilka waxaa looga jeedaa macnaheedu waxa weeye faraha ka maydha oo wuduugiiba waxay ku xambaareen kii luqawiga ahaa oo tawada haddii la yidhahdo luqa ahaan macnaa gasala yadayhi weeye markaa ka faraxasha weeyaan bay yihahdeen macnuhu laakiin kaasi waa macnaa aan sax ahayn marka laba dhinac laga eegaba dhinaca koowaad kelmaddu hadday kusoo aroorto nusuusta sharciga aayaadka iyo iyo axaadiisa de wixii sharcigu u yaqaanay waa in lagu fasiro wey wixii luqa ahaan loo yaqaanay in lala doonto ma ah taasi waa mid ta labaad walaa tawada-u an atawada min luxuumi alghanam qaala in shiئta tawada qaala an atawada min luxuum alibil qaala tawada-u min luxuumi libil ta adhigana waaye maxaa lagu xambaaraya ma ha ka faraxalanaba markuu rasuulku leh alayh salaatu wasalaam ka adhiga ka ka ka weysaysta ama ha ka weysaysanina ma hilibka adhiga ha ka faraxalaninaba markaad cuntaan hilibka geela un ka faraxasha manaa taasi macno la aqbali kara maaha walihada ba imaamu shaafici raximah llah shaaficiyada qaarkood oo sidaa yihi aada uu radiyey kitaabkiisa almajmuuc la idhaahdo sharxu lmuhadab ui waa qowl waxa weeyaan aan sax ahayn qowlka caynkaasi ah culimada qaarkood markaa waxay yidhaahdeen axaadiista markaa tilmaamaysa in laga weysaysto waxyaabaha la kariyey ayuun buu xadiidkani kamid ahaa oo hilibka geela si gaaroo loogama weysaysanayne wuxuu soo gelaya xukumkii caamka ahaa ee uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii hore uu ka weysaysan jiray waxyaabaha dabka galay oo dhan dee xukunkaasina waa mansuuk bay yidhaahdeen oo kaana akhiru lamreyni min rasuuli illaah tarku lwuduu mima masat innaar se xadiisu jaabir ku sugan rasuulka calayhi salatu salaam waxaa ku dambeeyey inuu iska daayo weysadii uu ka weysaysan jiray waxyaabaha la kariyey markaa taasubuu hilibka geelna ka mid yahay bay yidhahdeen lakin taa waxaa radinaya hilibka geela isaga daliil gaara ayaa ku soo arooray oo ka saaray markaa waxyaabaha la karin jiray marka la kariye rasuulku weysadoodii iska daayey waxaana taa tusinaya dee xadiidkan qura ee hilibkii adhig iyo kii geelaba lagu wada sheegay iyadoo labadaba la kariyey kii adhigana rasuulku uu yihi calayh salaatu wasalaam haddaad doonto ka weysa haddii kalena iska daa kii geelana uu amray in laga weysaysto marka hilibka geela sidiisa in ay waajib u tahay in laga weysaysto weysada uu burinaayo ayaa markaa uu tilmaamayaa xadiidkaasi ama axaadiidta odhanaysa alwudu mima kharaja la mima dakal waxaa laga weysaystaa wixii soo baxa waxa qofka bani aadamkaa galay lagama weysaysto waa axaadiid iyaduna aan rasuulka alayh isalaatu wasalaam ka ansixin walihaada ayaa culimada muxadisiinta shaaficiyada kamida madhabkoodu uu yahay in hilibka gela laga weysaysto iyagoo axaadiidta qaatay ibnulmundir baa kamida oo culimada shaaficiyada ayuu kamid haddana madhabkiisu waa sida waxaa kamid ah albayhaqi oo min muxadii ashaaficiya waxaa kamid ah alimaam الnawowi raximah الlah wahuwa wahuwa alarjaxu daliila buu ihahda sida sharxu muslim uu ku sheegay in hilibka geela laga weysaysta asxaabteedu waxay yidhahdeen bu i shaaficiyadu lagama weysaysanayo laakiin in laga weysaysta ayaa daliil ahaan xoog badan kitaabkiisa waxa weeyaan almajmuuc sharxu muhadabkana adilada markaa shaaficiyada waaba ka jawaabeyba markaa sida صaxiixa ah oo madhabka imaamu axmed iyo isxaaq ibn rahaweye uu yahay de axaadiiduna ay tilmaantay waa in markaa laga weysaysanayo walihada bal ufiirso wuxuu leeyahay ibnu xajar isna laftiisu kamida culimada shaaficiyada wa fiihi xadiiثan ay fi laxmi ibl cinda muslimi wahuwa qowl axmed waاkhtaarahu ibn khusayma wagayruhu min muxadiثi ashaaficiya marka haddaad daliil dooneysana axaadiista waa ku caddahay haddaad shaaficiye dooneysana shaaficiye waa lagu hayaa weyaan macnaheedu sidaasi ku tagtay oo axaadiista daahirkeeda qaadata laxmul ibil marka la leeyahayna ajdaadiis oo dhan baa soo gudagelaysa qayb kasta oo neefka geela kamida ayaa soo gelaya ama ama kuruskiisao qura cun oo hubarka ama jiirkao qura looma jeedo lax marka la leeyahay halka ama jiirkiisa cun ama kuruskiisa cun ama xaydhiisa cun ama beerkiisa cun ama keliyihiisa cun kullu hada waa isku xukm waayo laxan waxaa looga cabira laana neefku dee jiir buu u badan yahay waxaana taa u daliilo ayideysa aw laxma khinziirin bu i ilaahay marka ma jiirka doofaarka ha cuninba oo baruurtiisa iska cun iyo xaydhihiisa iyo beerkiisa iyo keliyihiisa la marka laxmu ibil la leeyahay ajzaadiisa oo dhan ayaa soo gudagelaysa wey qala xadaثna cabd لlahi bn yusuf qala akhbarana malik can zayd bn aslm can caطاء bni yasaari can cabdilahi bni cabaas ana rasuula اlahi salى اlahu alيه wasalam akala waa cunay katifa shaatin neef adya garabkee ayuu cunay uma salaa waa tukaday walam yatawada ooma weyseysan marka hilibka adhiga in markaa in laga weysaysta aanay waajib ahayn ayaa xadiidka laga qaadanaya oo aan weysada aanu burin ahayn qala xadaثna yaحya بn bukayri qala xadaثna leyt an cuqayli can ibni شihaabi qala akhbaranii jacfar ibn cabr ibn ubay ana abahu akhbara anau ra'a inuu arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam oo yaxtazu goosanaya min katifi shaatin neef adhiya garabkii hilib ka goosanaya faduciya waxaa rasuulka loogu yeedhay ila الsalaati oo muadinkiii baa yihi waktigii iqaamaday gaadhay faalqى waa tuuray rasuulku asikiina mididii fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weyseysan marka xadiidka waxa uu keenay alimaamu albukhaariy raximah اllah hilibka adhiga inaan laga weysaysanahayn oo xukunkii ahaa in waxyaabaha la kariyey laga weysaystaa ma mansuuq waa mise mansuuq maa sida saxiixa mansuuq maaha ka tegista rasuulku markii dambe uu ka tego wuxuu tusinaya inaanay waajiba in laga weysaysto waa mustaxab se raajixah oo ikhtiyaaru shekh iسlam ibn taymiya cunto kastoo la kariyey inaad ka weysaysataa waa mustaxab wey ama hilib adhi ha noqdo ama wax kale ha noqdee ka geela isaga gooni ayaynu uga hadalna hamoodin isagu inuu weli waxa weeyaan hadalka inoogu jiro isagoo hadalka waa gooni baynu uga saaray adilada gaarka kusoo aroortay awgeed waa xadiidka laga qaadanaya hilibka in markaa dee midi lagu googoosan karo oo taama ishkaal baa ku jira ha ishkaal baa ku jiro de culimada qa xadiis baaba kusoo arooray abu daawuud warinayo oo dee nahiyayaba in hilibka midi lagu cuno xadiidkaasise waa daciif weeye culimada qaarkoodna waxa midi aan lagu cuno tashabu bilaa caajin baa ku jira oo qofku wuxuu isu ekeysiiyaa caajimta iyo ahlu taraf dadka barwaaqaysiga iyo dee kibirka lagu yaqaan ayaan gacantooda ula tegine markaa midi ku googoosta markaa gacantaada iskaga googooso marka calaa kuli xaal xadiidka waxaa laga qaadanaya inay banaan tahay in hilibka lagu cuno midi fa alqad sikiina dee mididaasuu rasuulku uu ku goosanayey oo fasalla waxaa laga qaadanayaa in imaamka loogu yeedho salaada oo waxa weyaan ilaa dee isaga uu yimaado aanu muadinku aanu iska aqiimin ducaau laima ila salaa baabu man madmada mid luqluqday buu baabiye min asawiiqi ka luqluqday oo lam yatawada aan weyseysan qala xadaana cabdالlahi بn yusuf qala akhbarana malik can yaxya bn saciid can bushayr bn yasaari mawlى bani xaariثa ana suwayd bn nucmaan bn nucmaan ayaa akhbaruu anahu kharaja inuu baxay maca rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilah isagoo la socda caama khaybara ee caama fatxi khaybara sanadkii khaybar rasuulka uu furtay sanadkii toddobaad ee hijrada xataa ida kaanuu ilaa ahaayeen bisahba meesha la dhahda asahba wahiy adnaa khaybar waana darafka khaybar xagga madiine ugu soo dhow ee aqrabu aطraafi khaybar ila lmadiina fasallaa waa tukaday rasuulku alcasra salaadii casr uma dacaa wuxuu u yeedhay bilazwaaji sahaydii in la keeno wuxu uhi qof walaba sahaydii keen waa sunno markaa barakaysanoo rasuulku uu samayn jirayo dadka markaa safarkaha inay sahayda isku darsadaan ilahay baa u barakeynaya subxana wa tacaala kii sahaydu ay ku yaraan ama sahayba aan sidanina dee waa ka dhex faa'idaysanaya falam yu'ta lama keenin ila bisawiiq sawiiq waxaan ahayn lama keeninba fa amara bihi waa amray rasuulku in biyo lagu shubo oo faturiya macnaa waa la qooye sawiiqii ayaa la qooye faakala waa cunay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa akalnaa anaguna waan cunay uma qaama waa u kacay ila lmagribi salaadii maqrib oo famadmada waa luqluqday wamadmadnaa waanu luqluqanay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan rasuulku markaa sawiiqu dee nooc karisabaa ku dhacay oo in la saloolay hore ayaynu u sheegnay marka haddana rasuulku alayh salaatu salaam kama weyseysan waa in laga weysaystaa waajib maha weysadana ma jabiyo laakiin waa ka luqluqday oo qofku marka uu raashin cuno inuu luqluqdo ayaa xadiidka laga qaadanaya gaar ahaan haddii markaa uu tukanaayo haddaanu tukanayna dee caafimaadkiisa u fiican waayo hadduu tukanayo waxaa dhici karta in raashinkii dee afkiisa waxay kaga harhadhaan deetna raashinkaasi uu ku mashquulo isagoo salaaddii ku jira taasina markaa khushuucdiisa ay yarayso qala xadaanaa asba qala akhbarana bnu wahbin qala akhbaranii camru can bukayri can quraybin can maymuuna ana nabiya sala allahu alayh wasalam akala waa cunay cindaha maymuuna agteeda wuxuu ku cunay katifan garab buu ku cunay uma sallaa waa tukadeeyo walam yatawada ma weyseysan marka xadiidkan muxuu u keenay alimaam albukhaariyu raximah llah wuxuu u keenay luqluqashada xadiidkaa hore lagu sheegay in raashinka laga luqluqdo inaanay waajib ahayn oo xadiidkan maymuuno laguma sheegin inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu luqluqday marka raashinka dabadii in la luqluqdo gaarahaan marka salaad loo kacaya waa shay mustaxab oo sunna marka mid waajiba maaha xadiidka hore waxaynu ka qaadanaynaa in waxa weeyaan safarka loo sahay qaato oo in la yidhaahdo ilaahay baanu subxana wa tacaala isku hadlaynayna oo sahay la-aan la iska tagaa waxa ay ka mid tahay macanaa tawaakulka isdhigashada tawakul lamaha tawakulku waa inaad ilahay isku hadlayso sababtina aada la timaado marka inaad sahay qaadataa tawakulka iyo tala saarashada ilahay tala saaranaysa aad ilaahay cuskanaysa aad isku hadlaynaysay meesha ka saari mayso waxaa culimada qaarkood ay ka kala soo baxeen ay ka istimbaadeen xadiidka masale fiqio masaladaasoo ah imaamka ama xaakimku dadka qaarkood raashin markaa loo baahan yahay hadday ixtikaar ku sameeyaan oo iibka ay u diidaan inuu xaakimku xoog kaga qaadayo oo ku khasbaayo waxa weeyaan in ay iibiyaan qaala hal yumadmidu ma ka luqluqanaya min alabani caanihi ma ka luqluqanaya qaala xadaana yaxya ibnu bukayr waqutayba qaala xadaana leyt can cuqaylin can ibni shihaabi can cubayd illahi bni cabdillahi bni cutba can ibni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam shariba wuxuu cabay labanan caano famadmada waa luqluqday wa qaala wuxuu yihi ina lahu dasaman ina dasaman macnaa subag ayaa lahu caanaha usugnaaday oo dufan baa caanuhu ay leeyihiin taabacahu waxaa mutaabaceeyey cuqayl xadiidka la wariyey yunus iyo wasalix ibnu kaysaan can izuhri bay kala wariyeen marka xadiidka waxaa laga qaadanaya waxyaabaha markaa dufanka leh si gaara in looga luqluqdo oo iyagu afkii waa ku dhegayaan oo dee inaanay baabi'in ayaa laga yaabaa laakiin luqluqashadaas inaanay waajib ahayn xadiidka hore ayaynu ka qaadanay oo markaa sunno un ay tahay wallahu aclam waaxkamu bilahi towfiq sal la